ana magacay waxaa la yidhahdaa ibraahim xuseen cabdi waxaan nahay m c a waa gala ganjure award bajetka 2024 2025 aa noola keeni hadda saaki waa u jeedaa wariyihii bannaanka lagu xidhi xoogaa lagu isticmaali lahayaa barja ina xoog lagu mari waxaanu uga hormaasanna bajetka walaayaal waxaa waaye bajetkii koowaad oo mandeeta noola keeni lacag waxaa jirta sagaal boqoloo milyan oo account ku jirta oo la isticmaalin ayaa bajetkan saaki lagu soo daray bajetkii mandeeta noola keeni waa ka maqnaay gaafanaha lacagtan waa soo hartee markay account ku jirta sagaal boqoloo milyan waxaan ka imaaday waa gala ganjure award lix magaala iga ooman intaasoo isbitaal daawalaan aan ka yahay sagaal boqoloo milyan oo la isticmaala saaka bajet lagu soo daray waa midda labaadii waxaa jira barojektayaal fara badan oo lacagtooda la qaatay oo la qabtay haddana ku jiro waxaa ka kow eh meeshaan laleeyahay dhaamsaydka dhaamsaydka shaqadaada waa la dhameeyey lacagta waa la qaatay bajetka saaka noola keeni afartan iyo toddoba milyanaa ku jirta war dhaamsaydka waa la qabtay shaqadaada afartan iyo tobada intay u socotaan kalaan nahay waxaan ka waynay rag qaarkiisoo haws ku jiro inaan suu maanoon tashanna oon falanqayno bajetkan oo noqdo bajet dadweyne haddana weh sharciyaa jira meeshaan bajetka marka la keena oo assembly la keena waxaa jira departmental committee committeeyaal kala duwan ayaa jira committee walba inay bajetkaaga qaadata oo wasiirkaada la fadhiisata aas noqdo magaan bajet dadweyne haddana weh la hagaajiyey wixii ma dhicin shalay waa aragteen dadkii alla afta laga qaada public participation meel walbaa laga soo fiiji walaalyaalow bajetkan ilaa laskaga imaado la fadhiisto waa subaxaan la joogo bajetka noola keeni waa afar bilyan lix boqoloo milyan waaye raawajarow lacagta iideed oo sagaal boqoloo kaloo milyan oo la isticmaalnaa taal aan isweydiinay waxaan ka weyne war meeqaa bohol dadku waa ooma yihiin meeqaa mashiimoodaa loqoda subaxaan la joogo toban bohol kelixa ku jirto afar bilyan lix boqoloo milyan ayaad bajet keentay aan iskuga imaan ilaa waa ilaa laga hagaajinaa bajet dadweynaha dan weh wallahi si horta nin walba fikraddiis waayo dadka maarata waa kala garaad shantan farood ilaahay ma simin waxaan maanta ku haysan waxaa waaya level four hospital ah intaasoo lacagoo boqolo milyan la gelinaya saaki subaxan la joogo isbitaalliya dispensaryyaashii oo tuulooyinku ku yeelin daawo ma laha meelo badan oo maanta waxaa jirta ilmo geetiisa isku akhrisanaayin meelo badan oo dispensary qabanaa jirta meelo badan oo maanta oomanaa jira sidii horaan kuu sheegay bajetka waxaa la rabaa bajet dadweynaha dan waa inaan la soo saara saakadaanaan hadlayna intaasoo magaala laga ooman yahay waxaan kala nahay war bajetkan wax dadda dan aan qabanna walaalayaal sidaas ogsoontiin laamiga maandata laami baa la kor saaray lacagaa lagu qaatay sagaashan iyo afar milyan shaqadaas waa la dhameey subaxaan la joogo bajetka waxaa qoran hal boqol iyo shan milyan inaan haddana rekabatin lagu samaynahay laamigii shalay laami la kor saaray ayaa laami kale haddana la kor saaraya saaki waa nasiib dara inay dadkii hawskan la soo doortay qaarkood arrinta iideeda nala argalayiin midda kale meeshan stadiumta la leeyahay meel kuraas lagu fadhiista ayaa la rabaa intii la hagaajiyey bajetka waxaa ku jirto siddeetan iyo shan milyan iyo shan boqoloo kun aa ku jirto waa galaa gunyuure wodha aniga laga soo doortay lix magaala iga ooman halkii mashiinta ahay shan milyan ka dhexay u baahanta soddon milyan maanta waa galaa hadaa lagey oon waa ka baxayn dadka masaakiinta meesha la dhihi lahay dadka maxaa u daran waxay noqotay meel lagu adeegsanaa dad yar ay maaragtay contract ku qaadanayiin oo laga xamaalinaa waa midda labaad wajeer maanta qandaraasaa ka socda war waxaanoo qandaraasyaa dhisahay dadka contractors wajeer ma dhisahayaan wax kale kure iska dhaaf dadka haddoo kabaandarkooda aas wajeer ku qornayna qandaraas la siinaya isbitaalkan weyn waa dhammaan leeyahay hal bilyan oo lacagaa la geli bajetkaan saaka isku dagaalahayn laba boqol iyo labaatan iyo sagaal milyana ku jirto industrial baagaa la dhisaya lix boqoloo milyana la geli war ilaahay kugu dhaariye ummadda masaakiintoodaasna soo dooratay oo halkan nagu sugaysa oo ooman oo dispensary lah yaa u maqan ana magaceedu waa yuusuf xuseen axmed oo ku magacday tulfio m c ga laga soo doortay dela anole waxaa jirta oo nasiib xumo ah bajetka maanta noola keenay waxaa waaye bajetka oo danta communitiga ku jirto maaha ama dadka shicibka ay ku jirto maaha maxaa yeelay annaga ninkaanayta waxaan isku gafnay oon bajetkan aan u aragnay inaan celinno waxaan dhahnay meeshan waa tarty words tarty wordski dhaqaalihii ha gaara waa naga diiday dhaqaalihii waxaa isku socdaa four mile radius magaalada afarteeda inaad dhaqaalihi ka tago waa diiday hadday tahay biyo ii sheeg ceel durad hadday tahay kaambanad u agsada kiisi oo ceelashu dura hadday tahay dhismo waxaa laga keenaa hadhawaaga nairobi yeel dadkii hadday tahay bendenbill in wax la bixiyo looguma tirgan lacagtii bendenbill oon bajet maraynin labada sano soo dhaafnay waa one billion financial yaaga hore five hundred aan ku darnay middii hadda soo socotay five hundred aan ku darnay one billionkii maxaan lehayn reewajeer bendenbillka hala siiyo ilaa amakaan qaf reewajeero barka bendenbill la sii ma leh waa u tagnay waxaan codsanay kambaniyaalka isku bixi dadkii asi inay reewajeeryihiin noo keenaan dhan ilaa amakaan waa kalaan nahay meeshaan annaga dadkii wixii soo doortay inay qoraa u istaageen annaga waay waxaan la fariisanay gabanaha muddo dheer intaasoo jeer aan la fariisanay waxaanu ku dhahnay walaalow labada sano lasoo dhaafay intaanu aanu in sabri karno waa in sabarnay dowladda waxaa ku furnaa buuqii badan waxaan ku dhahnay maadaama sanadka saddexaad bajetkeeda hadda la hagaajinahaayo waxaanu kaa codsanaynaa in dadweynaha dantiisi wuu laga arka bajetka ayaanu ka codsanay wuxuu nagu yidhaahday lix boqoloo milyan bisaan in haya annaguna waxaan ku dhahnay lix boqoloo milyan wajeer afar bilyan iyo siddeed boqoloo milyan aa development ah development lix boqoloo milyan maxaa ku soo reebay ayaanu ku weydiinay m c ayada dadka inay fahmaanaan rabaa waxay meesha u joogaan inay u doodaan ayaga wuxuu m c a-ga woodka ugu doodaa hadday imaado dadweynaha wax waa gaaray dhibka maantana haysta oo wajeer haystaa waxay tahay wixii dhanba waxaa lagu soo reebay afarmeelkan gudihiisa ayaa lagu soo reebay anaga waxaan rabna waa xisaabtan waxaan rabna waxaa waaye dadweynaha dantiisa dadweynaha dantiisa haddaan ka aragnan waxaan dagaal ku hayna ma laha bajetkan waan u marinaynaa laakiin intay dadka ay saytaan tahay annaga waxaan diyaar u nahanay in bajetkan meelna uu soo marin